waa hagaag deegaanada bari ee xeebaha soomaaliya ayaa la saadaalinayaa inay kusoo fool leeyihiin roobab dabeelo wato oo laga yaabo inay maanta gelinka dambe ku dhuftaan degmada caluula iyo weliba deegaana ku dhowdhow duufaantan oo ku socota xawaaro lagu sheegay inay u dhexayso soddon ilaa iyo afartan mayl ayaa la saadaalinayaa in mar kale ay dhulka usoo gaarto xawaarahaasi oo noqonaya siddeed iyo toban mayl maxamed faarax jaamac qaybdiid oo horey u ahaa guddoomiye degmada caluula haatanna ka tirsan caaqilada degmadaasi ayaa maxamuud mascade khadka teleefoonka waxa uu kula xiriiray halkaasi ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey bal inay ka warhayaan duufaantan la saadaalinayo in deegaanka ay kusoo socotoy in kale inagu horta waxaa weeye saadaal hawo oo noo shaqaysaa ma jidho laakiin boosaaso waxaa nalooka soo sheegay inay roobab iyo dabaylo nagu soo fooloo yihiin isla hadda markaan joogno hadda kula hadlaayo waxaa noo muuqda saadaal roob iyo dabaylo madow baa jira xagga bariga naga xiga sida magaalooyinka xagga ka ah oo raasiga raasa casayr bareeda waxa weeye dhinacaas indian oceanka ah waxaa nooga muuqda muxuu ahaye hadda roobab iyo dabaylo cirku waa madow yahay inay soo socdaanna waa soo waa suurtagal waa garta ilaa iyo hadda deegaanka meel uu roobkii weli ka bilowday oo aad og tahay ma jiraan roobka haddee waa da-ayo maalmahanba waa iska daada-ayay oo xiliyadan waa xilligii roobabka oo wajiina la yidhaahdaa dabaylaha iyo roobkuba annaga xilligan bay noo da-aan dabayluhuna waa badan yihiin musareenno baa la yihahdaa roobabkaas haddee dabaylo inay wataan iyo inayan wadan waa iska labadaba waa dhici kadha waa gartay marka haddaad bal iga waranto xilliyada noocaan ee aad sheegayso duufaanaha yimaadahay khasaare nafeed iyo mid dhaqaale oo geystaan ma jirtaa annaga duufaantii noogu dambaysay laba bay ahaayeen iyo dabaylo iswata waxa weeye laba kun iyo afartii baa noogu dambaysay waxay ka dhaceen tuulooyin badan degmada degmada waa wada saamaysay haba ugu xoog badnaato degmada la tuulada la yiraahdo oo bariga baadiyaha naga xigta oo la yihahdo ceelquud laba qof waa ku dhimatay magaaladiina way baabaaday ceelashii muxuu ahaye waa ka duugmeen caluule laftigeeda magaalo madaxda roob biyaha soo dhacay xoog badan waxay la tageen motoorkii weynaa motoor afar bastoon ay ku cabi jiday magaaladu waa la tageen ceelkiina waa duuleen magaalooyinka kaleetana haddee dhibaato weyn waa u geystay beero timreed oo la yidhahdo beerta sayn la yidhaahdo iyo beerta la yidhaahdo geesaley oo timirta ah iyadana aad bay u waxyeelaysay oo waxa weeye irba beero badan baa dhacay marka laakiin dhimasho labadaa qof baa markaas ay biyuhu la tageen oo dhintay waa garta laakiin haddaad dib u fiiriso maadaama xilligii dowladdii kacaankana aad guddoomiye ka ahayd degmada way aragna aad toobnin deegaanka muddo ku noola aad tahay taariikhiyan ilaa intee la xasuusan yahay duufaano dhibaatooyin baaxaad leh oo dadku ay ku baaba-een oo deegaanka ka dhacay haddii aad xasuusato walaalow waxa weeye hadda wax joogtaa ma ahayn laakiin duufaano lagu baaba-ay oo xoog leh oo intaan xasuusto toddobaatan iyo labadii way dhacday toddobaatan iyo kowdiina way dhacday oo warshadihii xataa kalluunka way ku baabi-een laakiin hadda duufaano badan oo xoog leh oo haddeer intii u dambaysay waa sagaashan iyo afartii laba kun iyo afartii iyo sagaashan iyo muxuu ahayey sagaashan iyo saddexdii duufaanahaasaa dhacay dhulkii haddeerna asaartii iyo dhulkii iyo guryihii ay baabi'iyeen duufaanaha dambe way muuqataay oo haddee markaad timaadid meesha ama warka sawir lagu soo qaado waad arki karaa guryihii waa baaba-een oo sidaba weliba qolof qolof u yihiin oo laga guuray dhulkii waa gartay marka maxamed dadka deegaanku siday uga gaashaantaan dabeelaha noocaani ama duufaanuhu markay ku yimaadaan waxyaabaha ay sameeyaan si loo yareeyo in khasaare nafeed ama maal uu dhaco maxaad samaysaan wallaahi anagu haddee markii la yihaahdo hawada waxa laga laga sheego oo ama idaacadaha aan ka maqallo ama dadka dibadaha jiraayo degmooyinka u dhashay ay idaacadaha dibadaha ay kasoo sheegaan annaga waxba kama gaashaan karo waayo awoodaa dhenaa ma jiro dadkan dad dan yaraa ku nool oo shaqaysata ah oo kalluumaysato u badan iyo xijiyeysato wax la yidhaahdo marka haddee dadka baadiyaha jira dadkay ka cararaan laakiin annagu halka iyaga anagoo iska joogno wax alla waxaan kaga gaashaaman karaa ma jiraan
kaasi waxa uu ahaa maxamed faarax jaamac qaybdiid oo horey guddoomiye uga soo noqday degmada caluula haatanna ka tirsan caaqilada deegaankaasi maxamuud mascade ayuu khadka teleefoonka ee caluulo ugu waramayey waxa uuna ka warramayey wararkii ugu dambeeyey ee hadalhaynta duufaan la saadaalinayo in deegaankaasi ay ku soo socoto